waxaan ku suganahay halkan brian col oo ah xarun ku taala xaafadda soomaalida ugu badan gobolka minnesota ee ku nooshahay ee cedar waana meesha inta badan ay soomaalida xaafadan degan ee codkooda ka dhibtaan waxaa la jooga cabdirasaaq biixi oo ka mid ah soomaalida u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada dadka xaafadan deganna ee ka mid a waxa uu ka mid yahay dadka iyagu saaka codkooda dhibanaya marka hore ugu horeysa bal iga waran halkan waa gobolka minnesota saacadda waa goor hore oo subaxnimo ah waad soo kala haday bal codayntani sidaad ugu soo baxday waxaad doonaysa waxaan doonayaa waxaa horta codaynta maanta socota waa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa annaguna waxaan ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga inkastoo aanan ku faraxsanayn madaxweynaha arintiisa gaza laakiin waxaan usoo baxay inaan codeeyo oo qodob waxaa jira layihahdo uncommitted cidna ma raacsanay xisbiga dhexdiisa kaas oo ah qodob ku qasbaya madaxweynaha qodobka aan ku codaynay dhammaantay waa qodobka ugu horeeya doorashada waxaa tiri waxaan ku codaynayaa waxaa la yidhaahdo uncommitted bal haddaad faahfaahayso waxaad ula jeedo codayntaadan uncommitted dhowrka qof oo madaxweynuhu ku jiro oo u tartamaya xisbiga dhexdiisa ayaa maanta lakala dooranaya march five uncommitted macnaheed waxa weeye qofna ma raacsani ilaa iyo doorashada weyn sababto ay tahay waxaan rabnaa inaanu jaani siino qofka madaxweynaha ama qofkii kaloo xisbiga madaxweynehu ordaya dimuqraadiah oo raba oo ku dhawaaqaya inuu dagaalka gaasa joojiyo si degdega u joojiyo oo xabad joojin ka sameeyo degdeg ah ee raashinkana u furo arintaasna aad ugu dhaga fudud ayaanu u codaynanaa waa fariin aan dirayno waxaana rajaynayaa saaka waa aroor in dadka soomaaliyeed ama dadka ay soo bixi doonaan sidii michigan ay soo bixi doonaan kumaankii kunoo codayn jiray ayna taabtaan qodobka layihahdo uncommitted laakiin xisbiga dimuqraadigaad ka tirsan tahay soomaali badan iyo dad kalena xisbigaasay u codeeyaan inta badan madaxweynihii xisbiga oo xilkana haya mar labaadna doonaya in la doorto in aad xilli doorasho uu taagan yahay aad tidhaahdaan go-aanka ma gaarayno inaan ku codayno taasi soo xisbigeena dhibaato uma keenayso runtii uma keenayso xoogaa madaxweynuhu waa ka dhaga adeegay arinta bariga dhexe ee dadka masaakiinta falastiin ay ku baabi'een oo dadka maraykanka intiisa badan ay doonayaan oo aanu ka mid nahay wax gaar noo ah maahan waa arin ku dirqinaysa madaxweynaha oo tusaysa hadduu codka iyaga daraynayo nofembar doorashada weyn isaga iyo donald trump hadduu codka iyaga daraynayo maantay meelna maana raacin waxaan ugu codaynay oo qofna gaar umaana raacin waxaan ugu codaynay inaanu fariin asaga u dirno oo si tallaabo degdega u qaado una maqlo shacabka maraykanka majoritigiisa fariintiinu maxay ka bedelaysaasleedaha waxay ka bedelaysaa haddii dadka soomaaliyeed ee gobolkan degan uu soo baxo ama inta af soomaaliga ku hadasha sidii michigan wax weyn bay ka bedelaysaa haddii soomaalidu u soo baxdo sida dadka michigan deganaa ama dadka shacabka kale oo faraha badan oo kulli doortay uncommitted ama cidna ma raacsan u codeeyay qodobkaas wax weyn bayna ka bedelaysaa arinta falastiinna nabad degdega iyo xabad joojin degdega ayay u keenaysaa haddii aanay dadka soomaalida soo bixin oo ay maanta codeynin ilaa iyo ku dhowaad boqol kun baa la sheega inay halkan degan yihiin maxaa dhici kara waxaan rabaa dadka inaan u bayaamiyo u codayn mayno biden maanta trumpna u codayn mayno waa xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa siddeed todoba qof baa ordaysa mid ka mida u codayn mayno qodob sagaalaad ama sideedaad baa ku jira weliba qodobka codka ugu horeeya oo la yidhahdo qofna maana raacsanayn ilaa iyo hadda qofna maana raacsanayn ku wacyigelinaysaan inay yidhahdaan sidaas laakiin haddaaman dadki soo bixin oo yidhaahdaan maba codaynayno waa laga fiican yahay culummadu xalay ma seexan liidarska ee gobolkan ee communitigu leeyahay xalay oo dhan idaacadahay joogeen habeen hore sidoo kale dadku waa ka siman yahay waana wax danteenna ah marka arinta culammadana hala maqlo annagana hadna la maqlo isku bej baanu nahay bejka haddii aanu u heleyno arinta falastin aan rabna inaan wax ka bedelno dad maraykan aanu nahay soo baxa bidenna ha u codaynina filibna ha u codaynina mid kalena ha u codaynina qodobka aad haysataan ah cidna codkayga siimaya meeshaad ku qori kartaa laakiin guriga haddaad joogto ma xisaabsanin codna ma lihid waataad bamaasan tahay kaasi waxa waa cabdirasaaq biixi oo aan kula kulmay goobta codbixinta brian cole oo ah xaafadda ay sii daray soomaalida ugu badan gobolka minnesota ay degan yihiin inkastoo ilaa hadda uu yahay qofka keliya soomaaliya aan la kulmay laakiin wuxuu qabaa raje ah in soomaali badan ay soo bixi doonto maadaama weli ay tahay xilli hore oo subaxnimoa